ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa kowda bisha lixaad sannadka iyo lixda hijiriyada qodobada ah maantoo isniina barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza oo galay maalintii iyo saddexaad oo xiriir ah kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya oo weli wada dagaalada ay kaga soo horjeedaan askarta nusayriyada iyagoo laayay saraakiil badan lana wareegay deegaan hor leh oo dhaca baadiyaha xama iyo xalab kooxda xuufiyiinta ah oo badda cas iyo baxrul axmar ku weeraray markab iyo doomo ay leeyihiin ciidamada maraykanka badda ku dhowaad konton ruux oo ku dhaawacmay banaanbaxyo xooggan oo maalmo xiriira ka soconaya waddanka georgiya maleeshaadka xuufiyiinta oo duqayn la beegsaday suuq ku yaalla dalka yemen taasoo ay ku dileen dad shacab ah sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan bayaan ka soo baxay mujaahidiinta jasiiratul carab oo lagu bogaadiyey howlgalka loogu magac daray raddul cudwaan ee ka socda dhulka shaam kaasoo kacdoon wadayaasha suuriya maalmo gudahood ay kula wareegeen magaalooyin ballaaran kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idilgoordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada ah yuhuuddu ka wadda marinka khaza ayaa galay maalintii iyo saddexaad oo xiriir ah haddaba ah wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan badar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqiimaha yuhuudda ee kowda marinka goodoonsan ee khaza waxaan maanta oo isniin ah dhankankaanu ku beegan maalinkii afar boqol labaatan saddexaad oo xidhiir ah aan warbixinteenna maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afariyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xoogan oo lagu jebiyey askarta saanada yuhuudda iyo su-aalo badan oo ka taagan halka uu ku dambeeni doono dagaalka marinka goodoonsan ee khaza haddaba aan ku horeyna duqiimaha magaalada khanyunis ee dhacdo koonfurta marinka khaza waxay ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqayntaasi ku shahiyday dad badan oo shacab ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan ilawareeddo falastiiniyiinna ayaa waxay soo warinayaan in ciidamada yuhuudda ay madaafiic ku garaaceen deegaanka cabsaan ee dhacbariga magaalada khanyunis waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jira waxay sidaas la mid ah ciidamada yuhuudda u duqeeyeen xerada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza iyo sidoo kale magaalada beytilaahi ah waxaana duqiimahaasi dhacay ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhawcyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan isla jabaaliya waxay ciidamada yuhuudda duqayn aad u xoogan ka geysteen guri ku yaala xeradaas oo ay degan yihiin dad rayd ah waxaana duqayntaasi ku shahiiday dad shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale xerada nuseyraada iyo sidoo kale ciidamada yuhuuddu madaafiicda goobta ku garaaceen subaxii hore ee maanta isniin ah waxaana duuqaymahaasi madaafiicda loo adeegsaday ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tira beel ah shuhaado iyo dhaawacyo tiro badan ayaa wuxuu sidoo kale ka dhashay duqayn aadu xoogan oo ay ciidanka saynad yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala waddada jalaa ee ku taala galbeedka magaalada khaza waxaa sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray gurigii la beegsaday bariga magaalada rafax ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn aadu xoogan waxaana ku sheeday sida la soo warinayo duqaymaha halkaasi ka dhacay dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay tobannaan ruux oo kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen guri ku yaala mashruuca beytilaayi ee waqooyiga marinka khaza waxay saayinada yuhuuddu ka geysteen duqayn aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duuqayntaasi ku sheeday ilaa iyo toban ruuxoo shacbarayd ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan wariye samiir saalax oo ka mid ah wariyaasha aljaziira ayaa wuxuu saacadii lasoo dhaafay ku shahiidaya duuqayn ciidamada yuhuudi ay ka geysteen khaza waxaana midaas tirada guud ee suxufiyiinta shuhadada ka dhigaysaa boqol sagaashan iyo kow saxafi saddex ruuxoo shacabba ayaa waxay sidoo kale ku shahiideen duqayn bahallimo oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waddada alwuxdah ee magaalada khaza halka kuwo kaloo aad u fara badanna ay soo gaareen dhaawaci kala duwan xaafadda sabar ee ku taala koonfurta marinka go'doonsane khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn kale oo aad u xoogan waxaana halkaas sida la sawrinaya ku shahiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale muutalaba lugaaleya oo ay saarnaayeen dad riidah islamarkaana ku socdaalaysa magaalada khanyunis ayay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen duuqeynna aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku sheeday dadkii saarnaa muutada oo shacab ahaa deegaan sidoo kale ku yaala bariga magaalada khanyunis ayay ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqeynna aad u xoogan waxaana duqaynta deegaankaasi ka dhacday ku sheeday afar ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan deegaan sidoo kale ku yaala galbeedka magaalada khaza ayay ciidanka yuhuudda si arxandarra u duqeeyeen waxaana halkaas ku shahiday tobannaan ruux halkii ay dhaawacmeen kuwo kale xerada shaabuur ee dhacda bariga magaalada rafax ee ku taala xadbaynaadka ay wadaagaan waddanka masar iyo marinka goodosne khaza ayay ciidanka yuhuudda sidoo kale duqin aad u xoogan ka geysteen waxaana duqayntaas ku sheeday sida la sawrinaya dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan xerada almakhaazi ee bartamaha marinka goodonsane khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqimo arxandarra ah waxaana duqeymahaas ay si gaar u abbaareen dhulbeeleed ku yaala xerada oo ay dad shacabba halkaasi dalag ku beerteen dalaggii halkaa ka baxaya ayaana gebiyahaantiisa dhulka la simay halkay waxyeello kala duwan soo gaareen qaar ka mida dadkii shacabkii halkaasi kaagdhowaa ciidamadii yuhuudda ayaana waxay cadu ka dhigteen xilliyada dadka shacabka ay wax beerta inay ka burburiyaan si ay dadka gaajo ugu dhintaan oo aysan waxba u tacban beerta la beegsada ayaana waxay ku taalay agagaarka masjidka xuseen iyo almasdar weerar rasaaseenna ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen xerada anusheeraad waxaana halkaas ku sheeday qaar ka mida dadkii lagu furay rasaasta halkay jiraan kuwo kale oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen laba guri oo ku yaala isla xeradan ayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen duuqeyn wuxuushilimo ah waxaana ku sheeday sida la sawrinaya sagaal ruux oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan dadka halkaasi ku sheeday ayaana waxaa ka mid ah saddex caruur oo aad u yaryar ciidamada soo duuliyaasha yuhuudda waxay sidoo kale xasuuq aad u daran ka geysteen magaalada beytilaayi iyo waqooyiga marinka khaza waxaana la warinayaan duuqaynta halkaasi ka dhacday ku shahideen wax ka badan shan iyo labaatan ruux oo shacab ah halkii ay jireen tobannaan ruux oo kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen waddada athawreyna ku taala galbeedka magaalada khaza guri ay dad shacab ah degnaayeen ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka geysteen duuqayn bahallima oo aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiday shan ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan silsiladaha duqeymaha ee saacadii ugu dambeeya maanta ka dhacay qidaaca khaza ayaa waxaa la warinayaa inay ku shahideen wax ka badan afartan iyo lix ruux oo shacab ah halkay jiraan boqolaal ruux oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka egeysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxuu sababay istishaadka tobannaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo lix xasuuq kuwaasoo ay ku shahideen ka badan afartan iyo lix ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol iyo siddeed ruux oo kale iyadoo ay xusad mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhaadaha ay ku hoos xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatanka waxay maraysaa in ka badan afartan iyo afar kun afar boqol labaatan iyo sagaal ruux halkii ay dhaawacduna maraya in ka badan boqol iyo shan kun laba boqol iyo konton ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuuda si isku midda u duuqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmaha ayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuudda nisaar xandaraha u beegsanayeen dadka barakacyaasha ah geesta kale dagaalyahanada waxaska caabinta falastiiniyiinta ayaa waxay weerar aad u xoogan la beegsadeen gaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada cadowga yuhuudda xilli uu ku sugnaa deegaanka safdaawi ee ku yaala magaalada khaza waxaana gaarigan soo gaaray burbur baxsan kadib markii ay dagaalyahanada waxaska caabinta falastiiniyiinta la beegsadeen qarax aad u xoogan mas-uuliyiin ka tirsan alkhasam ayaana waxay xaqiijiyeen in halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen inta badan askartii la soctay gaariga sidoo kale dagaalyahanada waxaska caabinta falastiiniyiinta waxay oowayaal ku garaaceen xarun ciidan oo ay yuhuudda ku leeyihiin qaybo ka mid ah waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare xoogan xilligii la duqeynaya saldhigga ayaana waxaa ku sugnaa askar iyo saraakiil ka tirsan maamulka saynada yuhuudda bariga magaalada naabolis ee dhacda koonfurta daanta galbeed ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku qarxiyeen gaaritaangiya oy leeyihiin ciidamada saynada yuhuudda ee dulmiga ku yimid deegaanka waxaana qarax uu si dhammaystiran u burburiyey gaariga iyadoonay dhimasho iyo dhaawac u qibsameen wixii askari la socday kooxaha waxiska caabiinta falastiiniyiinta ayaana waxay saacadihi hore maanta baahiyeen muuqaal lagu soo bandhigayo horumarada milatari ay dagaalyahanada waxiska caabiinta falastiiniyiinta ka sameeyeen magaalada rafax iyo deegaanada hoos yimaada howlgalladan ayaana waxay dagaalyahanada waxiska caabiintu sheegeen inay yihiin kuwa ay ugu argudayaan hogaamiyihii maktabka siyaasadda ee kooxda waxiska caabiinta falastiiniyiinta ay ciidamada yuhuudda ku dileen magaalada rafax gaar ahaan deegaanka talla suldaan waxaanuu muuqaalka ku bilaabanayaa hogaamiye ka tirsan milatariga kooxda waxiska caabiinta oo ciidamadiisa u sharxaya bartilmaameedyada gaarka ah ee ciidamada yuhuudda lagu beegsanayo ee ka mid ah magaalada rafaax kaamirada alkhasam ayaana waxay soo bandhigaysaa waddooyinka iyo guryaha ciidamada yuhuudda lagu bartilmaameysanayo ee uu tilmaamay hogaamiyaha intaa kadib muuqaalka ayaa isku rogaya dhanka xaafadda jiniiniya ee waqooyiga magaalada rafaax halkaasoo uu ka dhacayo howlgalka ugu horreeyo hamid qaansi ama shisha waxaana lagu tooganayaa askari ka tirsan saanada yuhuudda oo ka tirsan tira ciidamo ah waxaana muuqaalka lagu arkayaa isagoo goobta ku dhacayo islamarkaana halkaasi ku dhimanayo sidoo kale askari ka mid ah kolonyadaas ayay mar kale qabsanaysaa rasaasta isna goobta ayuu ku qurbaxayaa intii soo hartay ayaana waxay iyagoo baqaya isku urursanayaan guri ka ag dhowaa goobtii ay weerarka kula kulmeen howlgal ballaaran ayaasna waxuu ka dhacay isla magaalada rafax waxaana lala beegsaday gaari gaashaaman noociisana uu yahay mikraaf dagaalyahanada alkhasaam oo adeegsanaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ayaa waxay si dhammaystiran u burburinayaan gaariga wixii askari la socotay gaarigaas ayaana waxay u qaybsamayaan wax dhintay iyo wax dhaawacmay waxaa sidoo kale goobtaas lagu beegsanayaa gaari cagaf cagaf ah noociisuna uu yahay d sagaal islamarkaana kuwa ay isticmaalaan ciidamada yuhuudda cagaf cagafta ayaana halkaasi ku basbeelaysaa kadib markii uu ku dhaca gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada lidka taangiyada iyadoonay halkaas ku dhex dhimanayaan wixii askari la socday sidoo kale waxay ciidamada waxiska caabiinta falastiiniyiinta beegsadeen guri ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda waxayna askarta gurigaasi ku sugnaayeen ka koobnaayeen ilaa iyo toddoba xubnood dhowr gantal ayaana halkaas ku tuurayaan dagaalyahanada alkhasaam waxaana halkaasi ka dhashanaya khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uu gaaray dhammaan ciidankii halkaasi ku sugnaa diyaarad nooca qumaatiga u kacda ayaana durbadiiba goobta ku soo degaysa sida muuqaalka laga dheehanayo iyadoona halkaasi ka daabulaysa wixii askari dhintay iyo kuwii meesha ku dhaawacmay howlgalladan uu dhacay labaiyo labaatankii bishaynu soo dhaafnay oktoobar ayaa waxaa si weyn loogu naafeeyey ciidamada yuhuudda ee duulaanka gaardarada ku soo qaaday magaalada rafax ee dhacda soo dinbeenaadka ay wadaagaan waddanka masar iyo marinka goodoonsani khaza waxaa sidoo kale jiro howlgallo intaa ka badan oo ay ciidamada waxiska caabinta la beegsadeen soo duulayaasha daalimiinta ah howlgalladan ayaana waxay ahayeen kuwo loogu aargudayey madaxii xafiiska siyaasadda ee kooxda muqaawamada yaxya sinwaar kaasoo ay sheegay inuu yahay hogaamiyihii howlgalkii ballaarnaa ee dhegta dhiigga loogu daray saynada yuhuudda loogana dilay tiraad u badan sidoo kalena looga qafaashay boqolaal ruux ee duufaanul laksa maamulka saynada yuhuudda ayaana ilaa iminka dareemaya dacarta howlgalkaasi maadaama uu soconaya wax ka badan sanad aysanna ku guulaysan ay soo afjaraan oo ay khaze ka saaraan kooxaha ubaysan ee xamaas taabacsan waana mid ka mid ah hadaaftii ee khaze ugu soo duushay labaatan toddobadii bisha oktoobar ee sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatanka waxaana sidoo kale ka mid ah hadaaftii duulaankooda dhulka in la soo daaya lahaystayaasha yuhuudda ee gacanta lagu dhigay markii uu bilowday howlgalka ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana qaaday dhowr iyo toban howlgal oo ay ku doonayeen inay ku xaqiijiyaan ahdaaftooda laakiin ma aysan u suurtagalin falanqeeyo ku takhasusay arrimaha dagaalka oo lagu magacbo maxamed dosamda ayaa wuxuu sheegay isagoo taxliilinaya howlgallada ay kooxda muqaamada falastiiniyiintu sheegeen inay ugu argudayaan yaxya sinwaar inay yihiin howlgallo nawci ah oo ku dhisan geesinimo dhiiranaan iyo inay yihiin kuwo si addaan looga soo shaqeeyey wakhti badanna lagu bixiyey maadaama ay howlgalladan sida muuqaalka laga dheehan karay khasaare badan gaarsiiyeen ciidamada gumaystaha yuhuudda waxaanuu falanqayuhu sheegay in muuqaalkan uu dirayo laba fariimood wuxuuna tilmaamay in midda koowaad uu u dirayo shacabka falastiiniyiinta ee khaze ku sugan ee la kulmaya goodoominta xasuuqyada gaajaysiinta iyo gumaadka wuxushlimada ah fariinta labaad ayuuna sheegay inuu muuqaalka u dirayo yuhuudda ku sugan gudaha khaze ee dagaalamayaasha ah falanqeeyaha uu sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay in kooxaha waxiska caabinta falastiiniyiinta ay dib u soo cesheen awooddoodii ku aadaneed fagaaraha dagaalka waxayna ka hortageen ciidamada gumaystaha yuhuudda iyagoona gaarsiiyey khasaare lixaad leh howlgalladan ayuunu tilmaamin ay ku dhisan yihiin sahmin dabagal ee in howsha loo qiibinayo shakhsiyaadka ku habboon waana mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ay milatariga saynad yuhuud ugu hor kufeen dagaalyahanadan tirada yar ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيم waa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya moxamed sheekh cali
waad mahadsan tahay heeshim cabdinaasir kooxaha ka caban wadayaasha suuriya ayaa weli wada dagaalada ay kaga soo horjeedaan askarta nusayryada iyagoona laayay saraakiil badan lana wareegay deegaana hor leh oo dhaca baadiya xamaah iyo xalab waxaa weli halkiisa kasii socda dagaalada lafajibiska ah ee lagu soo afjarayo nidaamka nuseyriyada ee ka socda waddanka suuriya ayaa waxaa sida tusbax go-ay oo kale u kala daadanaya askarta bashaar al asad iyadoona shalay oo keliya lasoo warinayo inay isku dhiibeen kooxaha ka caban wadayaasha soddon askari halka ay soo qafaasheen ama ay gacanta ku dhigeen shan iyo soddon askari kadib dagaalo xoogan oo ay la galeen nusayryada الحمد لله فضل الله عز وجل الان المنطقه تحت سيطره الابطال المجاهدين هؤلاء عناصر النظام المدني شلون عملكم المجاهدين؟ شو ضميركم؟ طيب تالي الى العناصر الان اللي عند النظام مجرم يحملوا حالهم يطلعوا مثل ما كنا
كلهم يجوا مثل ما كنا تفضل نحن كنا رايحين نروح لما سمعنا انه استلموا حلب sidoo kale maalintii shalay oo axad ahayd waxay qabsadeen kacdoon wadayaasha deegaano muhiim ah oo dhaca bariga xalab oo ay ka mid yihiin asafiira alcadaaniya jabalu casaan iyo khanaasir dhanka waqooyiga gobolka xamaah waxay la wareegeen deegaano badan oo dhaca halkaasi islamarkaana ay ka mid yihiin macaana alkawaariya iyo kowkab kacdoon wadayaasha ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku-heynta garoon militari oo ay ciidamada cirka bashaar al asad ku leeyihiin kuwairis muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya diyaarado badan oo isugu jira miigag iyo dronis oo ay saydarayeen kacdoon wadayaasha sidoo kale waxaa gacanta u galay nidaamka difaaca hawada oo yiilay garoonka البناء من داخل مطار كويرس عسكري تتم السيطرة على طائرات مسير الله أكبر الله أكبر حركة تحرير والبناء من داخل مطار كويرس العسكري منظومات دفاع جوي الله أكبر والعزة لله الله أكبر والعزة لله
weeraro xoogan ay isla shalay ka geysteen magaalada xamaah oo ay weli ka socdaan dagaalada ay ku doonayaan inay kula wareegaan magaalada meelaha sida gaarka loo xus karo oo ay ka dhaceen weerarada tooska waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha xamaah kaasoo kacdoon wadayaashu iyagoo adeegsanaya diyaarad doronisa ku beegsadeen diyaarad ka mid ah kuwa dagaalka oo tiilay garoonka dowladda ruushka oo dagaalka ka socda suuriya qayb ka ah iyadoo ku safaa nidaamka nusayryada ayaa ku fashilantay ka hortagga weerarada socda gaar ahaan wuxuu fashilkeeda bannaanka usoo baxay markii laga qabsaday magaalada xalab oo ay ciidamadeeda bashaar al asad ka sugayeen inay u difaaci doonaan kadib fashilkaasi dul hoganayay dowladda ruushka waxay xukuumadda moscow cerisay taliyihii hoggaanka u ahaa ee ciidamadeeda jooga suuriya iyadoona ku eedeysay inuu ku fashilmay difaacidda magaalada xalab waxaana ku beddeshay mid kale oo isagana xilkan hayay sanadihii aynu soo dhaafnay labada kun toddobiyo tobankii ilaa iyo laba kun sagaaliyo tobankii oo isagana laftiisa horay jagadan uga qaaday hogaamiyaha nidaamka nusayryada dhiigyacabka lagu magacaabo bashaar al asad ayaa xaaladdu aada uga adag tahay xukuumadda ruushka uu taageerada ka sugayana waxay la daaloo dhacaysaa dhibaatooyinkii ka dhaxshay dagaalka dabadheerada ee ay kula jirto ukrain kooxaa kacdoon wadayaasha waxay maalintii shalay dhoolatus militari oo heerkiisa sarreeya waxay ka sameeyeen magaalada xalab ee dalka suuriya kuwaasoo ay daawanayeen dhoolatuska militari boqolaal dad shacab muslimiin ah oo iskugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaalada xalab ee waddanka suuriya dhowlatuska ayaa waxaa qayb ka ahaa gaadiidka dagaalka noocyadeedo kala duwan sida kaariyaasha kuwa aysan xabadda karin iyo gaadiidka cabdibalyaasha oo ay ku rakaban yihiin qorayaasha lidka diyuuradaha
قادمون قادمون للمعالي قادمون مسلمون مسلم وجباهنا تأبرهم قادمون قادمون للمعالي falanqeeyayaasha militariga iyo khubrada siyaasaddu waxay tilmaamayaan in xilligan taageerada uu siinayo ruushka nidaamka bashaar al asad ay tahay mid xadidan maadaama ruushka laftiisa uu ku jiro dagaal baaxad leh askartii tirada badneed ee ka joogtay waddanka suuriyana dib ugu celiyay waddankiisa si ay u qayb qaataan dagaalka culus ee ka socda waddanka Ukraine dhinaca kale kooxda xuutiyiinta ayaa badda caasiga baxrul carab ku weeraray markab iyo doon ay leeyihiin ciidamada maraykanka maleeshiyaadka murtadaqada xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka yemen ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in weeraro dhabagal ah oo kala duwan ay ku beegsadeen markab dagaal iyo laba duumood oo ay leeyihiin ciidamada maraykanka markabka iyo duumaha ayaa lagu weeraray gacanka cadan iyo baxrul carab waxay kooxda xuutiyiinta sheegeen inay la beegsadeen lix iyo toban gantaal oo balaastig ah iyo diyaarad daroonis ah iyo hub kale sida lagu sheegay war ka soo baxay afhayeenka xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxya sariic oo ah laaba looga bartay inuu ka warramo weerarada ay geysanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta waxay intaas ku dareen kooxda inay si toosa ula heleen markabka iyo duumaha sawaariikhda iyo hubka kale oo ay la beegsadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ay taageerto dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa qaati ka taagan maraakiibta iyo duumaha shisheeya ee adeegsada badda cas iyo baxrul carab geeska kale ku dhowaad konton ruux ayaa ku dhaawacmay banaanbaxyo xoogan oo maalmo xidhiidha ka socda waddanka georgia banaanbaxyadan oo looga soo horjeeday heshiiskii xukuumadda waddankaasi hakisay oo la xidhiidhay ku biiritaanka midowda yurub ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay waxay ka dhacayeen magaalada caasimadda u ah waddanka georgia ee lagu magacaabo tabliisi dibadbaxyada ka socda dalka georgia ayaa waxaa ka qaybgalaya tobannaan kun oo qof waxaana ka dhashay dhaawacyada afar iyo afartan ruux sida ay soo tebinayso warbaahinta ka howlgasha dalka georgia dadka banaanbaxa dhigayay ayaa tuurayay dhagaxaan iyo waxyaabo kale halka booliska waddanka georgian ay adeegsanayeen sunta halista ah ee dadka ka ilmaysiisa tirada dadka dhaawacyada soo gaaray ee banaanbaxyada ah ayaa isugu jira toddoba-iyo labaatan qof lix iyo toban boolis ah iyo hal qof oo saxafi ah oo ka mid ah wariyaasha soo tabinayay banaanbaxa sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda georgia maalintii shalay mudaharaadyada ayaa si gaara waxay kaga dhacayaan afaafka hore ee xarunta waxaa loogu yeero baarlamaanka ee waddankaasi dad aad u fara badan ayaa camimay afaafka hore ee xarunta iyagoona gubaya taageero sidoo kale waxay wataan boorar ku xardhan halkurigyo ka dhan ah xukuumadda waxaa loogu yeero baarlamaanka midowda yurub ayaa maalmo ka hor soo saaray go-aan uu kaga soo horjeedo doorashooyinkii bishii hore ka dhacay dalka georgia halka xukuumadda georgia ay saacado kadib ay soo saartay go-aan ay ku diidayso inay ku biirto midowda yurub go-aanadaas iska soo horjeeda ayaa sabab u ahaa inuu banaanbaxyo martigeliyo waddanka georgia ugu dambeyntii maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa duqeyn la beegsay suuq ku yaala dalka yemen waxayna ku dileen dad shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale kooxda xuutiyiinta ee shiicada ah ee gumaadka ku hayso dadka muslimiinta ee ku nool yamanta xigmada iyo iimaanka ayaa duhurnimadii shalay duqeyn qaawan oo geed loogu soo gaban waxay ku beegsadeen suuq ku yaala gobolka tacis ee dhaca koonfurta galbeed ee dalka yemen duqeynta ayaa si gaara kaga dhacday suuq ay dad badan ku dukaamaysanayeen oo ku yaala degmada maqban ah oo ku yaala baadiyaha gobolka tacis inta la xaqiijiyey waxaa duqeyntan allah ku oofsaday lix ruux halka ay ku dhaawacmeen sideed kale oo ay ku jiraan carruur yaryar durbadiiba dadka dhaawacyada soo gaaray waxaa loola cararay goobaha caafimaadka suuqa ayaa xilligii duqeynta ka dhacaysay ahaa mid ay dad badan joogaan maleeshiyaadka xuutiyiinta arxanka daran ayaa halkaasi waxay ku beegsadeen dad shacab ah oon waxba galabsan xuutiyiinta ayaa yeman u horseeday dagaalo aan dhammaad lahayn iyo inay caalamka u barakiciyaan qaar badan oo ka mid ah dadkii waddankaasi u dhashay waxayna haatan xasuuqayaan dadkii yaraa ee ku soo haray dalka yemen dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo haashim iyo qaybaha kaarsan dhacdooyinka dunida
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر وفي
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan bayaan ka soo baxay mujaahidiinta jasiiratul carab oo lagu bogaadiyey howlgalka loogu magac daray raddul cudwaan ee ka socda dhulka shaam kaasoo kacdoon wadayaasha suuriya maalmo gudahood ay kula wareegeen magaalooyin ballaaran waxaana soo jeedinaya muxsin xasan xaaji
waa bayaan rasmi ah oo ay faafisay mu'asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jasiiratul carab kaasoo lagu mubaarakeeyey howlgalka militari ee radcul cudwaan bayaankan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa lagu bogaadiyey howlgalka loogu magacdaray radcul cudwaan ee ka socda dhulka shaam kaasoo kacdoon wadayaasha suuriya maalmo gudahood ay kula wareegeen magaalooyin ballaaran bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab ayaa cinwaan looga dhigay bogaadin iyo hambalyo la xidhiirta howlgalka radcul cudwaan ee ka socda shaamteenna aan jecelnahay waxaana si kal iyo laab ah loogu bogaadiyey muslimiinta shaam ee mar kale cusboonaysiiyey kacdoonka ka dhanka ah nusayriyada waan ku faraxnay si la mid ah sidaba muslimiinta ugu farxeen guushan weyn ee uu allaah ku galladaystay walaalaheenna iyo ehelkeenna suuriya kuwaasoo guulo waaweyn ka soo hoyiyey dagaalka ka dhanka ah cadowga allah ee nusayriyada iyo rawaafidda allena wuxuu ku shaafiyey quluubta mu'miniinta markii ay arkeen cadowga allah ee jooga shaam oo noqday wax la dilo wax la qabta iyo kuwo carara ayaa lagu yidhi bayaanka bogaadinta iyo hambalyada ah ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab waxaa si gaar ah bayaanka loogu xusay in mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab ay aad u farxadgelisay soo furashada maxaabiis muslimiin ah oo haween u badnaa kuwaasoo ku xirnaa xabsiyada nusayriyada ee magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka suuriya taariikh sal fogna ku leh sooyaalka muslimiinta waxaan hambalyo leenahay guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaan walaalaheenna shaam dhibanayaasha agoommaha garoobada iyo kuwa gablamay iyo cid weliba oo ay dhibaato ka soo gaartay nidaamka nusayriga ee mujrimka ah ayaa la sii raaciyey bayaanka alqaacidada jasiiratulcarab ee lagu bogaadiyey howlgalka kacdoonwadayaasha suuriya ee loogu magacdaray radculcudwaan dagaalka lagu doonayay in ummadda looga dulqaado dulmiga rawaafidda iyo nusayriyada waa dagaal xaq ah muslimiintana waajib ooga dhigaya inay ku midoobaan kelimadda towxiidka hoosteeda hal saf ahna noqdaan iyagoo u hoggaansamaya amarka allah ee dhigaya midnimada allah wuxuu yidhi
كأنهم بنيان مرصوص
midnimadaasi ayaa lagu gaari karaa in la iska caabiyo dulmiga cadowga taariikhda mucaasirka waxay diiwaan gelisay in nidaamka nusayriyada iyo xulufadiisa rawaafidda iyo ruushka ee yahuudda kala qayb qaadanayaan masaa'ibta haysta muslimiinta ayaa lagu yidhi bayaanka alqaacidada jasiiratulcarab bayaanka waxaa lagu xusay in jaraa'imta ay nusayriyada u geysteen muslimiinta shaam ay ka badan tahay gaboodfallada yahuudda u geysanayaan walaalaheenna reer filistiin marka laga soo tago bogaadinta alqaacidada jasiiratulcarab ee howlgalka radculcudwaan waxaa kaga sii horreeyey imaarada islaamiga ah ee afghanistaan oo iyadana ka hambalyaysay weerarkan militari ee ay ku dhawaaqeen kooxaha kacdoonwadayaasha ah ee suuriya dabiixullah mujaahid oo ka mid ah mas-uuliyiinta imaarada islaamiga ayaa qoraal uu soo dhigay wuxuu ku sheegay in imaarada islaamiga ah ay muslimiinta shaam ugu hambalyeynayso guusha ay xaqiijiyeen guusha reer shaamna ay tahay guusha reer afghanistaan
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداد guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabanaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي البلوى وفي السلوى